dowladda hoose ee degmada garoowe ayaa dayactir ka samaysay waddo ku mid a waddooyinka xaafadda hodan ee degmada garoowe taasi oo shacabka horeenka gudbiyeen cabasha ogayo dowladda hoose ee garoowe maxamuud cali gurey iyo warbaahinta la hadali markii ay shaqada bilaabatay weliba uuse sheegay in jidkun iyo biyo fadheeda jareen ka dowladda hoose ee garowna iyo lakaalada hayaan gaadiidka shirkadda amala waddadatan runtii shacbiyadda degani wakhti badan bay cabasho badan ka muujinayeen oo ka keeneen laakiin maanta waxay ahaatay insha allah bidnillahi kariim in laga jawaabo cabashadii dadka shacabka ee xaafadatan degan waan xusuustaa oo xaafaddan halakan dhulku waa kala hooseeya waddada laftigeedu waa waddo yar oo ciriir ah laftigeedu aan guryaheeda iyo dadkeeda ku soo dhowaadeen wakhti horena dhisantay waxay ka mid tahay waddooyinkii hore ee oldiga ahaa ee magaalada mari jiray bay ka mid ayadoo siddeeddan mitir ahaa insha allah bidnillahi kariim saaka waxaan rabnaa alcabashada dadweynaha oo ka imaanaysa wakhtiyo badan ka jawaabisteedii waxaan runtii nagu garab istaagtay shaqada aan qabanayno shirkaddan amal oo iyada laftigeeda marar badan shaqooyin badan nagala qabatay aan runtiina saaxiib dhow nala ah jecelnahayna inayba baartinar laba noqotaba degmada iyada laftigeedu waan u mahad celinaynaa shaqadan iyo inta qabatay iyo qabanqaabadeeda intii lahayd oo u horeeyo madaxa gaadiidka runtii waa isagoo xil iska saaray waddadatan in shaqada tansaaka ay kasii qabsanto aad baan isagana ugu mahad celinaynaa insha allah bidnillahi kariim dadka shacabkaah ee halakan cabashada faraha badan ka muujinayey ee wakhti badanna ka cabanayey saakana nasiibka u yeeshay in laga shaqeeyo oo looga jawaabo cabashadoodii waxaanu ka jawaabaynaa cabashadiinnii idinkana waxaa laydinka rabaa inaad ilaashataan waddadiinna inaynaan idinku biyaha isku xirno gacmiinna aynaan ku raadsan siday ahayd baa laga dhigayaa biyo shubkeedii baa loo samayn doonaa insha allah bidnillahi kariim sababtaa waxaa meesha taaga waa makiinaddii obreytarka ahayd oo dhulka simaysay oo maqaska ahayd oo jaraysay marka insha allah waxaan rabnaa si qurux badan oo shaqo fiican in laga qabto shacabkana ilaalintiisa ayagaa laga rabaa awalba waddadu waa yarayd xeraha iyo dhagxanta iyo waxyaalaha waxaa ka reeban in la dhigo in jikooyinka ariyaha iyo in laga dhiso waa reeban cid walbana waxaanu leenahay inagaa magaalada idinkaa iska leh waddadaan idinkaa ku nool nasiib u leh bulshadaana iska leh dowladdaana mas-uul ka ah idinkana waxaa laydinka rabaa inaad kuna dhaqantaan nin ilaalin gaara waardiyo gaara aad ka noqotaan insha allah bidnillahi kariim aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa shaqooyinka kani waa iska sii socon doonaanoo maalinba meel unbaa laga jawaabi doonaa cabashada bulshada waa badan tahay saasaatow shacabka degan hareero jiditay aan kuma hadnageen dowladda hoose ee garow ha ku jawaabooga cabashadiyo dareenkeenna aad iyo aad ayaan uga faraxsannahay laamiga awal wuxuu ahaa waddooyinka waxaa noo fariisan jiray biyo bulaacado biyo madoobaad ah maanta dareenkeega lama soo koobi karo waddooyin baa naloo saaray maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay shaqadaan qofka qabtay guddoomiyaha wax walbo inta dhammaan dadka marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maasha allah waa ugu mahad celinaynaa waddooyinka naloo bixiyey ayuu naloo saaray